afar boqol oo ka mid ah ardayda sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka deeq waxbarasho ee hormuud salaam foundation ee sanadlaha ah waxaana lagu xulan doonaa shan iyo afartanka arday ee ugu buundada sarreeya imtixaankan waxaa dejiyey oo saxaya macalimiin hormuud ka madax bannaan gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa v o eda uga waramay deeqdan waxbarasho iyo jaamacadaha ay ardayda wax ka baranayaan waa mahadsan tahay saynab maanta waxaa imtixaan u fadhiistay afar boqol oo arday oo u tartami doona deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation oo ah deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo sanadla ah sanadkan waa sanadkii afraad waxaa horey mataqaanaa imtixaanada usoo qaadnay saddex sano lasoo dhaafay ardayda waxa ay soo mareen isdiiwaangelin ku dhacday hab mataqaanaa oo online ah ama digitaal ah isdiiwaangelintaas waxaa kasii horeeyey ogeysiis aan ogeysiinay isdiiwaangelinta xilliga ay furmi doonto saacadda ay furmi doonto iyo maalinta intaba ardayda marka isdiiwaangelisay ayna imtixaan ku fadhiisaan ugu talagalnay cadadda waxay ahayd afar boqol afarta boqol markay isdiiwaan geliyeen maanta waxa ay u fadhiisteen imtixaankii imtixaanka waxaa laga qaadaya dhammaan maadooyinka ay dugsi sare kusoo qaateen ardayda waxay ka kooban yihiin ardaydii sanadka hadda dhammaaday dugsi sanadeedka ka baxday iyo ardaydii sanadkii ka horreeyey ka baxday si au furos aan u siino arday hadday jirto sanadkii sanadka dugsiyeedka hadda naga dhammaaday kii ka horreeyey ka baxay ee aan jaamacad awood u aadin awood dhaqaale aan u helin inay ka faa'iidaystaan ugu talagalnay ardayda waxa ay u tartami doonaan ilaa iyo siddeed kuliyadood oo aan annagu aan aan ugu talagalnay in ay aan aaminsanahayn inay yihiin kuwo wax u taraya dalka iyo ardayda baran doonta marka ardayda maanta imtixaanka u fadhiya ee afarta boqolood sheegtay ma gobolka banaadir keliya mise waa guud ahaan gobolada dalka ardayda dugsiyada sare ee sanadkan dhameeyey kuwii ka horreeyeyba ee fursadda waxbarashada helaya ee dhanka jaamicada
ardayda dabcan deeqda waxbarasho waxay u furan tahay arday kasta oo soomaaliyeed waana u sheegnay ogeysiiskana way ku caddayd hadda ardayda maanta imtixaan ku fadhiisanaysana waxay ka yimideen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya marka ma ahan gobolka banaadir oo keliya dhammaan waxay ka yimideen gobolada iyo degmooyinka dalka soomaaliya
ma waxaa jira sharuudo gaaro loogu talagalay dadka ka qaybgalaya fursadan ee deeqda waxbarashada ee hormuud salaam foundation ay bixinayso oo lagu kala xulanaya tirada dadka soo diiwaangeliyey imisaase loogu talagalay inaad qaadataan
deeqda waxbarasho horta asalkeeda waxay ahayd sanadkii soddon arday inaan deeq waxbarasho siino taasoo ka dhigan markii afartan sano buuxsanto inay sanad kasta boqol iyo labaatan arday ay dhigan doonaan macnaheedu waxaa waaye deeqda waxbarasho waxay noqon doontaa sanadkiiba boqol iyo labaatan arday inay baranayaan dhammaan jaamacadaha iyo kuliyaha kala duwan ardayga asiga ayaa dooranaya jaamacadda uu dhiganayo koorsooyinka ay baranayaan waan annaga usoo jeedinay waxaa ka mid ah beeraha xoolaha cilmiga badda joolojiyada shareeca walqaanuun data science iyo mass communication oo intaba aan aaminsannahay inay ka jirto waddanka baahi iyo iyo iyo ogaabni imtixaanka waxaa dejiyey saxayana khubro iyo macallimiin annaga naga madax bannaan imtixaanka imtixaanka waxaa loo saxaa si waafaqsan habka imtixaanada caalamiga ah imtixaanka ardayga hadda markuu galayo waxaa ku dhegan warqad yar oo magaciisa iyo nambarkiisa iyo ku qoraayo warqadaas marka imtixaanka la saxayo waa laga waa laga waa laga waa laga qaadayaa oo macallinka saxayo wuxuu sixi doonaa imtixaan keliya oo aanan magaca wadanin hadhowna sid waxaa la siin doonaa mataqaanaa number oo laisku raadin doono sidaad imtixaanka wuxuu u noqdo imtixaan oo daacada oo si cadaalada u dhaco ardaydan ay u tartamaan si daahfuran ardayda hadda sanadkan waxaan qaadan doonaa afartan iyo shan arday sanadkan markaan afartan iyo shanta qaadano waxay noqon doonaan guud ahaan tirada ardayda deeqda waxbarashada sanad kasta dhiganaya boqol iyo labaatan arday waad kordhiseen si ka duwan sanadihii horena markaad ugu talagaleen waxaa sababta aan- aan sanadkan afartan iyo shanta aan uga dhigayno waxay tahay eh, saddex sano lasoo dhaafay waxaan qaadanay sanadkiiba soddon arday sagaashan arday ayay ahayd marka waxaa jirto shan iyo toban arday oo deeqda waxbarasho ka tegay siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan marka si aan lamarka u buuxino ayaan sanadkan waxaan ku darnay shan iyo toban dheeri ah
ma gudaha jaamacadaha wadankay wax ku baran doonaan ma hormuud eh, jaamacadeeda keliyay wax ku baran doonaan ardaydan mise fursado kaloo ka baxsan baa jira Een, ardayda waxay wax ka baranayaan jaamacadda ardaygu uu ka baranayo asaga ayaa dooranaya jaamacad kasta hadda jaamacad hadda ardaydeenna waxay dhigtaan ilaa iyo toban iyo dhowr jaamacadood oo ku yaala eh, dalka soomaaliya haba badnaadaan magaalada muqdisho marka taas waxa waaye ardayga iyo khiyaarkiisa
marka la fiiriyo dhaqaalaha ku baxaya nambarkaad hadda sheegtay afartan boqol laga qaadan doono intee buu la egyahay
Een, een, runtii eh, kharash hadda een, een, oo badan ayaa ku baxa annaga waxaan bixinaynaa dhammaan ardayan afartan sano oo jaamacadda dhiganaya kharashka jaamacadda ku baxayay arday kasta waxaan siinaynaa laptop uu ku shaqaysanayo ardayda jaam- oo waxbarashada eh, ja- deeqdan waxbarasho wax ku barata bil kasta waxaan u qabanaa muxaadarooyin iyo iyo iyo mataqaanaa eh, eh, eh, eh, eh, koorsooyin aqoontooda iyo wacyigooda guud aan di- aan kor ugu qaadayno waxaan u sameynaa eh, mataqaanaa koorsooyin xilliga fasaxa ay ku jiraan oo socon doon oo soconaya usbuucyo oo macallimiin kala duwan iyo maadooyin kala duwan aan aan aan u sameynay ardaydu waxay leeyihiin eh, eh, eh, whatsapp group ay ku midaysan yihiin Een, waxaan u dhisaynaa hadda gacanta ku haynaa naadi ayaga kulminaya oo ay ay- ay- ay xubno ka noqonayaan sidoo kale waalidiinta ardaydan dhashay waxaan ay leeyihiin guddi waxa ay leeyihiin ayagana whatsapp group oo waalidiinta ka- iyo annaga ka dhexeeya si waalidiinta iyo ardayda iyo annaga aan isaga warqabno oo aan uga wada shaqayno horumarka iyo ardayga inuu si wanaagsan wax ku barto ardadan ay noqdaan dad dhan kasta laga soo dhisay oo u noqda dalkan iyo dadkan xoog ay ku xisaabtami doonaan kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi nuur cusmaan oo u waramayay waryaha v o e da saynab abukar maxamed